maalmaha xorriyadda soomaaliya waxa ay astaan u tahay halgankii dheeraa ee shacabka soomaaliyeed ee usoo galeen sida ay uga xoroobi lahaayeen gumaystihii reer yurub una heli lahaayeen madax bannaanid buuxda iyo midnimo qarane lix iyo labaatanka juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa xurnimadooda helay gobollada waqooyi waxaana magaalada hargeysa lagu qaaday calanka soomaaliyeed markii ugu horreysay kowda luuliyo kun sagaal boqol iyo lixdankii gobollada koonfureed ayaa isna xurnimadooda helay waxaana isla maalintaasi la mideeyey waqooyi iyo koonfur iyadoo la dhisay jamhuuriyadda soomaaliya oo madax bannaane madaxweynaha loo doortay aadan cabdulle cusmaan aadan cadde calankii buluug ahaa ee xidigta cadn leh waxaana markaasi ay noqotay astaanta midnimada ee qaranka soomaaliyeed maalmahan waa xasuus qaran oo na xasuusinayso qiimaha xorriyadda midnimada iyo mas-uuliyadda naga saaran in aan ilaalino qarankeena nuur bashiir cusmaan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa wuxuu idaacaddu waamu uga warbixiyey qiimaha ay maalmahan xorriyadda u leedahay bulshada soomaaliyeed iyo muhiimadda ay leedahay midnimada iyo qaranimada soomaaliyeed waxaan ka qayb galay mar walba inta badan dabaaldegyadii dhowr iyo tobanka sano oo dowlad la-aanta la ahaa ma ogi inta kale waan waan arkay waxaana laga hadlayay taariikhdii soomaali soo martay gobonimo doonkii iyo dhibaatadii laga soo maray iyo markii calanka la qaatay oo xorriyadda la helay yacnii wax inay noqotay taariikh soomaaliyeed aan laga maarmi karin in la dhigo iskuullada lagu dhigo dadka looga sheekeeyo sanadkiiba mar la qabto xafladeeda iyo dabaaldegeeda waa taariikh kulley un dhaqanka soomaalida ama annaga nugu weyn sababtoo ah dhib ay ama awowayaashana ama abayaashanada qaybta dambe ay ka soo gaareen buu dalkan soo maray laakiin maanta alxamdulilah dal calan leh oo astaan leh oo maxay ahayd baan nahay waana ku faraxsannahay raggii naga horreeyey oo awowayaasheen iyo abayaasheen nahay halgankii ay noo soo mareen saan ugu noolaanno xornimo iyo maxay ahayday farxad iyo midnimo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maxaa ku xasuusataa maalintaas sidee baa loo gaaray maalintaas xorriyadda xorriyadda waxaa lagu gaaray halgan dagaal baa lagu gaaray naf baa ku go'day dad baa loo xirxiray dad baa u dhaawacmay dad baa u cuuryaamay dad baa mustaqbalkoodii iyo meesha ka baxay marka xorriyadda waxaa lagu gaaray halgan iyo wax iska celis iyo maxay ahayday dirir baa lagu gaaray taasayna ku dhalatay markii sideedana gobonimada waxay ku dhalataaba markii loo huro dhiigga nafta go'do maalka dhammaado markaasay dhalataa marka saasay ku dhalatay halgan baa lagu gaaray gobonimadaas iyo xorriyadda dalka uu gaaray soomaalida boqolkiiba boqol way ku faraxsaneyd inay u dabaaldegaan difaacdaan calankooda iyo ciidooda iyo diintooda inta badan dadka soomaalida waxay wada garanayaan in gobollada waqooyi ee soomaaliya ay xorriyaddooda gumaystihii britain ka qaateen labaatan iyo lixda bisha juun sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo in kowda luuliya isla sanadkaasna ay gobollada koonfureed ay ka xoroobeen talyaaniga isla maalintaana ay midoobeen gobollada waqooyi koonfurta nabadoon xuseen aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka jubbaland ayaa sheegay in kowda luuliya ay tahay astaanta qaranka soomaaliyeed isagoona ugu baaqay bulshada inay ka shaqeeyaan midnimada qaranka kowda luuliya astaantayna qaranka waayo waxyaalaha aan ku xusuusanno maadaama annaga aan yarayno inta aan soo gaarin laakiin astaanteenna qaranka soomaaliyeed waayo marka mudnaan weyn bayn leedahay aad baan maaragtay yaanu soo dhoweynaa waanu soo dhoweynaynaa insha allah hadduilah yiro farxad weyn baan dareemaa inaan xornimada waxaan caadi ahayn waaye inta hadda aan burbur ku jirnay yaa waxaan caadi ahayn aan soo marnay marka wax weyn bay noo tahay bay noo tahay astaanteenna qaranka oo aad u muhiimsan oo muhiimaddeeda ay leedahay waaye inaan soo dhoweyno oo bulshada waxaan u sheegay inaan astaanteenna nin walba astaantiisa ku dhegan yahay astaanteenna aan ku dheganaano aanan maaragta soo dhoweyno